asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo ay ka dhegeysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysanaysaan waxaan le waqtigu ha idiin wacnaado halka ay iga dhegeysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Soomaaliya Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan leeyahay soo dhawaada waqtigu ha idiin wacnaado waxaan la socodsiinayo anigoo Asaaro Xuseen mowduucan oo ku saabsan yahay manage garaynta waqtiga ama sida waqtiga loo maareeyo in dabcan waxaa isoo gaaray su-aalo badan oo ku saabsan sidee aan waqtiga u maareeya aniga waxaan ahooyo waan shaqeeyaa ilmo ay joogo wixii dhan waa layga rabaa sidee calaashaan waqti aan wax ku barta maba heli karo dad saxaab aan hayaa su-aalasi soo weydiiyey marka mowduuca calaashaan wuxuu ku saabsan yahay gebi ahaantiisibo maareynta waqtiga sida aad waqtigaada u maareynaysa ayuu ku saabsan yahay wuxuuna aad u quseeyaa dumarka sababtoo ah dumarka inta badan haddaan dumarka nahay waqtiga ugu badan waxaan u malaynayna aan naga haysano haddana waxaan aaminsanahay inaan aana waqti haysanin waqti waan helaynaa waqti waa haysataa laakiin waqtiga wuxuu u baahan yahay maamulid ama inaad waqtigaada aad aad macnaha aad manajgaraysida ama aad maamushid ayuu u baahan yahay cafwan marka waqti waan helnaa marka soo dhawaada meel kastoo ay ka dhegeysanaysaan iyo xilli kastoo ay dhegeysanaysaanba waqtigu ha idiin wacnaado waxaan soo dhaweynaa gacmo furo kusoo dhaweynaa asxaabteyda youtube-ka waxaan leeyahay soo dhawaada haddii aad igu cusub tahay podcastigayga ayaad meel kasta ka dhegeysan kartaa mowduuc haddaa usoo laabto hooyooyinka inta badan waxaa moodaa inay waqtigooda ay waqtiga ciriiri ku yahay waqtiga ciriiri wanagu yahay dabcan haddana waan maamuli karnaa ama waan ka adkaan karnaa waqtiganaga sababtoo ah waqtigaada haddii adiga uu kuu qorshaysan yahay oo hadafkaada uu kuu cad yahay waxa kaa halaabaya ma leh laakiin haddii aad hadaf lahayn waqtina ku waqtigaadana uu kuu maareysnayn ama uu kuu degsanayn qof kasta ayaa kaa qaadanayo ama waqtigaba kama faa'iidaysanayso sida sakiinta ayuu kugu dhaafayaa wadamadan hormaray ee aan joogno waxa yaala fursado dahabi ah fursadahaas waxaad oga faa'iidaysan kartaa oo keliya ah waxaad oga faa'iidaysan kartaa oo keliya waqtigaada ood maaraysay waxyaalaha maana yacnigood ka tagtay ayaad oga faa'iidaysan kartaa inta badan waxaad moodaa waqtiga iyo fursadaha inay isla socdaan haddii fursada ay ku soo maraan oo fursadahaas aad dayacday waxa u dayacday boqolkiiba siddeetan ay u dhowdahay waqtigaadii oo dayacday sababtoo ah fursadda marka ay ku soo marto waxaad dhici karto inuu waqtigaadii jiq isku yahay ama waqtigaadii isku dhow yahay bilmatoloo kaleetole adiga oo shaqaynaysid ilmana kuu joogaan ayaa waxaad rabtaa inaad xirfad baratid marka taas marmarka qaar waxaa laga yaabaa xirfadda jaanis inaad u heshid laakiin shaqa ayaad ku jirtaa maamulka gurigana waad haysaa oo adiga ilmihii inaad maamushid oo guriga hooyaad ka tahay marka markaas oo kaleeto leh waxaa laga yaabaa xirfaddaas ama jaaniskaas inuu ku dhaafo laakiin mar kastaytoo leh waxaad u toog haysaa ama mar kasta aad ilaalsataa waqtigaada waqtiga maanta hadduu ku dhaafo beri mid kale ayaa ku soo maraayo laakiin waxaad dhici karto jaaniskii inuu mar kale ku soo marin belmetel jaaniskii waxbarashada oo kaletoole inay mar labaad ku soo marnaa laga yaabaa marka si aad oga digtoonaatid waxaa loo baahan yahay waqtigaada inaad maamushid waqtigaada inaa meel maana yacni u kaaga bixin waqtigaadi anag inta badan waa maraa social media ku jirno oo dhegaysanayno iyo maraa asxaabtanada telefoon qodka kuugu jiraan hadda asxaabta inta badan asxaab badan waxaa arkay khatiya waxaa ka taagana kafeteri hadda ka hor nimanka kafeteriyaasha fariisan jiray oo lagu calaashaan lagu xaman jiray laakiin dumarka hadda waxaa umala intay is urursadaan ayay kafeteriyaasha fariistaan kafeteri dabcan ba haddaa fariisanaysa oo waqtigaada gelinaysid kan luuqadaha lagu baranayo oo dadka ajaanibta dadka waayeelada kafeteriyaasha ay tagaan oo kale oo luuqadaha lagu barto luuqadda afjarmalka waxaa lagu dhaha kafee shbreyqanka oo kale tag subaxii bilmatal oo kale hooya ayaa tahay ilmahaadii baa subaxii iskuullada kala geysatay shaqo ma haysatid haddaad shaqo haysatid waa gooni waan ka hadli doonaa laakiin haddaad shaqo haysanin ilmahaada markaa iskuullada kala geysatid gurigaada usoo noqotid haddaa gurigaada shaqo ka shaqaysanaysid oo hawl gurigaada ka qabsanaysid waxaa isticmaashaa bodkastiyada dhegeyso bodkastiyada aad ayay kuu anfacayaan intaad dhagahaada gashatid ayar bodkastyadaada iska dhegeyso hawshaadana ku qabso haddii marka bodkastyada dhegeysanin cashirada online-ka baro soddon daqiiqo keliya wax baro soddon daqiiqo keliya wax aqriso qur-aan haddaa aqrisanaysid oo diin baranaysid haddaa maadiga baranaysid way ku anfacayaan adi soddon daqiiqo xitaa haddaadna awoodin labaatan daqiiqo qaado ood wax ku baranaysid toban daqiiqo oo aad activity ku samaysid jimicsiyadaada aad ku samaysid toban daqiiqo oo caafimaadkaada iyo aad la socotid een, howlahaada khaaska aad la socotid waqtigaada haddii aad maaran cidno kuma maareynayso laakiin waxaa ogaataa hooyo adiga oo kale ah inay shaqaysato wax baratay shahaado qaadatay wax walba samaysatay sidee ku gaartay waa adiga ayay kula mid tahay waqtiga waxaa laga yaabaa xitaa hooyadaas mararka qaar inaa adi ka faa- aad aad ka jaanis fiican tahay laga yaabaa maxay samaysaa hooyadaas ay kaaga fiican tahay keliya waxay kaaga fiican tahay samaysay waqtigeeda ayay maamushay waqtigeeda ayay waxay tiri waxaan dantayda ahayn maya ma samaynayo haddaa waxaad dantaada ahayn aad aad maya tiraadid wixii dantaada ku jirta bes aad samaysid waqti kuma seereynayo aniga ayaa ku dhahayo haddaa hooyo tahay maanta bilow waqtigaada ka faa'iidayso waqti markaa hesho waxbaro een, ilmahaada intay maqan waxbarashada ku jiraan baro waad shaqayn kartaa waxbaad baran kartaa ilmahaada ayaa tarbiyan kartaa gurigaadaa ka shaqaysan kartaa intaba waad samayn kartaa waa goormo laakiin waa markaa waqtigaada maaraysid oo waqtigaada seef garaysid Een, social media dhowr jeerna waan ka hadla dumarka waxa ugu badan oo waqtiga geliya waa dumarka sababaha ay ku geliyaan waxaa ka mid ah een, dhegeysiga inta badan waad iska dhegeysanaysaa waxaa leedahay hadhowaa waxaan samaynaysaa hadhowaa waxaan yeelaysaa hadhowaa- sideedana haddaadba shaqo lahayn guriga mar kastay toole waxaad waad is dhiganaysaa waxaa leedahay waxaas hadhow waad samayn doontaa hadhow waad bixi doontaa waxaa soo gado laakiin qofka marka uu qorshe leeyahay oo qorshihiisa isu dul saaran yihiin oo oo qorshihiisa ay kala yihiin calashaan lambar one lambar two waxaan qabo waxaan ku xigo oo balaan uu u degsan yahay calashaan qofkan hadafkiisa wuu cadiya uu hadafka uu dhigtay wuu cadyahay hadafka wuu dheeraan karaa wuu gaabnaan karaa hadafkaada markuu kuu cadyahay qofkii kaasoo dhexgala xitaa waxba kaama qaadayo sababtaa maxaa ku filan mataqaanaa maya aniga ballan ayaan leeyahay maya aniga brogram ayaan leeyahay maya aniga cashir ayaan leeyahay qof ayaa ku soo wacay markaad ilmihii iskooladii kala geysid telefoon ayuu kugu soo wacay waa caadi dadka asxaab waa la noqon karaa waa la sheekeysan karaa qofka markaad ku tiraahdo maya ani waqti ma hayo xalfadaa lagaa wacay maya ani ma aadi karo waqtigayga timekaygii eh, ma aadi karo qofka hadduu laba jeer intuu ku soo waco aad maya ku tiraahdo mar saddexaad kugumaba soo lugaay sababta oo qofkii biisiga ahaatay maxaad biisi ku tahay danaha hadaad biisi ku tahay ceeb ma ahan marka waxaan inkaga faa'iideynayaa hooyo haddaad tahay ama hooyo noqon rabtid haddaaba gabar tahay ama dumar ka soo qaadba aad tahay waqtigaada haddaad maaraynin waxba ma samaysan kartid mana ka faa'iideysan kartid marka waxaan leeyahay dumarow waqtigiina ka faa'iideysta waqtigiina waa muhiim waa waqtiga seef waaye hal maruu ku maraayo dib dambana kuuma soo ku- kuguma soo noqonayo marka waxaan leeyahay oo kaleeto ramadaan mubaarak ramadaanka waxaa ka dhiman oo malay maalin ama labo ayaa naga xigto ilaah subxaana watacaala in barakadiisa ha nawaafajiyo khayrkiisa ramadaanka waa bil khayr badan waa bil shaydaanka xirxiran yahay ilaah subxaana watacaala hanoo hanaga aqbalo soonka ha kuwii taam yeelana ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo waxaan leeyahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu